sheekadani waxay igu dhacday habeen dhoweyd waxaa i wasi jiray wiil aan ilmo abtinahay oo iga weynaa maalin ayaa waxa dhacday isaga oo si xun ii garaacaya ana aan qaylinayo oon macaansanayo xaax ayaa waxa qayladaydii maqlay wiil kale oo aan daris ahayn kadib intuu dariishada soo istaagay ayuu dhagaysnayey qayladayda kadib isaga waa uu kacsaday oo inta uu ishayn kari weyey ayuu albaabka soo garaacay annagana waan kala boodnay qayladiina wan joojiyey oo wan xanaaqay oo intaan albaabka soo istaagay aniga oo xanaqsan ayaan ku idhi maxaa doonaysaa oo albaabka noogu soo garaacaysaa wiilku inta uu yaabay ayuu dhahay maxaa la qaylinaysay ana waxaan fahmay inuu i dhegaysanayay markaan arkay inuu i fahansan yahay ayaan isdhahay isagana in yar guska afkiisa hore u yarageliyaanu ku sheegina ileen hadduu i sheego ceeb ayaa dhacaysee markaasan diraca iska fayday ileen markii horeba kastuumo ma xirnayn oo waxa i wasayey wiilkan ilmo abtiga ahayna wuu yaabay oo i dhahay away kastuumadadii ana waxaan dhahay hadda ayaan qubays ka soo baxay ee iska daa oo gusgilgeli aan ilmo abtiga ahayn ayaa isagana dibadda u soo baxay xaraarad ishayn kari waayey oo iyiri ana wan ku xigayaa oo biyihii ayaa igu istaagay ama waan naxay oo waxaan ka naxay labada gus ee waweyn ee isugaya anigoo kan isaaran tabcaan iga dhigay ayuu kii kalena sugayaa markuu kii biyo baxay ayuu kii kalena igeliyey oo xoog iigu garaacay ana wan aamusay oo siilka ayaa aad ii xanuunay markay labadooduba igu biyo baxeen ana waan kici kari weyey oo hooyaa markay timi i tiri waxaa ku helay ana waxaan ku iri lugaha ayaa i xanuunay hooyanu saa'id ayay ii fiirinaysay oo i dhahday runta ii sheeg saan kuma fadhiisanaysidee maxaa waaye daalkan kaa muuqdaana ana wan waxay oo ku dhahay may hooyo ani lugaha besaa i xanuunayo ileen waa runtay oo lugaha dhexdeeda i wasi jiray wiil aan ilmo abtinahay oo iga weynaa maalin ayaa waxa dhacday isaga oo si xun ii garaacaya ana aan qaylinayo oon macaansanayo xaax ayaa waxa qayladaydii maqlay wiil kale oo aan daris ahayn kadib intuu dariishada soo istaagay ayuu dhagaysnayey qayladayda kadib isaga waa uu kacsaday oo inta uu ishayn kari weyey ayuu albaabka soo garaacay annagana waan kala boodnay qayladiina wan joojiyey oo wan xanaaqay oo intaan albaabka soo istaagay aniga oo xanaqsan ayaan ku idhi maxaa doonaysaa oo albaabka noogu soo garaacaysaa wiilku inta uu yaabay ayuu dhahay maxaa la qaylinaysay ana waxaan fahmay inuu i dhegaysanayay markaan arkay inuu i fahansan yahay ayaan isdhahay isagana in yar guska afkiisa hore u yarageliyaanu ku sheegina ileen hadduu i sheego ceeb ayaa dhacaysee markaasan diraca iska fayday ileen markii horeba kastuumo ma xirnayn oo waxa i wasayey wiilkan ilmo abtiga ahayna wuu yaabay oo i dhahay away kastuumadadii ana waxaan dhahay hadda ayaan qubays ka soo baxay ee iska daa oo guska